taariikhdii koowaad cutubka toban iyo saddexaad markaasaa daa'uud wuxuu la arrinsaday saraakiishii kunkun u teliyey iyo kuwii boqol boqol u teliyey iyo xataa hoggaamiye kasta markaasaa daa'uud wuxuu shirkii reer binu israa'iil oo dhan ku yidhi hadday idinla wanaagsan tahay iyo hadday tahay tan rabbiga ilaaheenna ah aynu meel kasta ugu cidirno walaalaheenna ku haray dalka israa'iil oo dhan kuwaasoo ah kuwa wadaaddada iyo reer laawi ay la dhex joogaan magaalooyinkooda agagaarka leh si ay iyaguna inoogu soo ururaan oo weliba aynu sanduuqii ilaaheenna mar kale soo ceshanno waayo isagii waynu iska daynay wakhtigii saa'uul noolaa markaasaa shirkii oo dhan waxay yidhaahdeen haah oo sidaasaynu yeelaynaa maxaa yeelay taasu dadkii oo dhan ayay la qumanayd markaasuu daa'uud soo wada shiriyey reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ka soo ururiyey tan iyo shiixoor oo ah durdurka masar iyo xataa tan iyo meesha xamaad laga galo in sanduuqii ilaah qiryad yacaariim laga soo qaado markaasaa daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay tageen bacalaah oo ah qiryad yacaariim oo ay reer yahuuda iska leeyihiin inay halkaas ka soo qaadaan sanduuqii ilaah oo ah meesha rabbiga kerebuumta kala dhex fadhiya magaciisa lagu baryo oo sanduuqii ilaah gaari cusub bay saareen markay ka soo bixiyeen gurigii abinaadaab oo gaarigiina waxaa waday cusaa iyo axiyo oo daa'uud iyo reer binu israa'iil oo dhammu waxay ilaah hortiis ku cayaareen xooggooda oo dhan oo gabayo iyo kataarado iyo shareerado iyo dafaf iyo suxuun laysku garaaco iyo turumbooyin ayay ku cayaareen oo markay yimaadeen meeshii hadhuurka lagu tumi jiray oo kidoon ayaa cuusaa gacanta fidiyey si uu u qabto sanduuqii waayo dibidii siday ayaa turunturootay markaasaa rabbigu aad ugu cadhooday cusaa wuuna dilay maxaa yeelay isagu wuxuu gacanta u ku fidiyey sanduuqa oo halkaasuu ku dhintay ilaah hortiisa oo daa'uudna taas buu ka xumaaday maxaa yeelay rabbigu degdeg buu u qabtay cusaa oo meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey feres cusaa oo ilaa maantadana waa la yidhaahdaa oo daa'uudna maalintaas wuu ka baqay ilaah oo wuxuu is yidhi sanduuqa ilaah bal sidee baan magaaladayda u geysanayaa sidaas daraaddeed daa'uud sanduuqii ma geyn magaaladiisii laakiinse gees buu ugu leexshay gurigii coobeed edoom kii reer gaad oo saddex bilood ayaa sanduuqii ilaah gurigii coobeed edoom xaaskiisa la yiil oo rabbiguna wuu barakeeyey coobeed edoom reerkiisii iyo wixii uu haystay oo dhan